بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaad min suurati yuusuf qaala tacaalaa laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lissaa'iliin waxaynu ku soo jirnay bilowgii qisadii nebiyullaahi yuusuf calayhi assalaam iyo manaamkii la tusay oo uu sheegay aabbihii nebiyullaahi yacquub yaa abat innii ra'aytu axadda cashara kowkaba waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin wuxuu yidhi walaalaha haw sheegi fayakiiduu laka kaydaa dhagar ay kuu sameeyaan qisadii marka baa inoo socota suuradduna ku magacaaban tahay si aada u faahfaahsanna ay uga sheekaysay suuraddan suuratu yuusuf qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad kaana waxaa ahaaday fii yuusufa yuusuf dhexdiisa fii yuusufa fii khabari yuusufa nebiyullaahi yuusuf khabarkiisa iyo qisadiisa iyo wa ikhwatihi walaalihiis aayaatun aayaad waaweyn baa ugu sugnaaday lissaa'iliina kuwa su'aalaya weydiinaya kuwa doonaya inay helaan qisadii nebiyullaahi yuusuf iyo walaalihiis markii qisadaa loo sheego halkan baa loogu sheegayaa waynu dhex soconnaaye waxaa halkaas ku sugan nebiyullaahi yuusuf iyo walaalihii qisadaa la xidhiidhay aayaad walaalihiis kow iyo toban bay ahaayeen aayaad waa cibar iyo wacdiyaal iyo dalaa'il baa ugu sugan lisaa'iliina kuwa su'aalaya can ahbaarihim wararkooda kuwa wararkii raadinaya arrintaa la xidhiidhay markii ay arkaan oo helaan oo loo sheego aayaad baa ugu sugan id waqti qaaluu ay dhaheen ama wadkur ka sheekee id waqti qaaluu ay dhaheen nebi yuusuf walaalihiis la yuusufu yuusuf ninka la yidhaahdo wiil yar buu ahaa markaas iyo wa akhuuhu walaalkiis ayaa axaabu la kalgacal badan yahay ilaa abinaa aabbaheen xaggiisa minnaa innaga xaggeen qisadii baa la dhex gelayaa waa qiso cajaa'ib ah qof kasta soo jiidanaysa nebiyullaahi yuusuf mixnadihii uu soo maray mid ka mida baa la tilmaamaya mid ka mida waxay ahayd markay dhaheen id qaaluu markay dhaheen ama wadkur ka sheekee id waqti qaaluu ay dhaheen nebi yuusuf walaalihiis la yuusuf mana way ka dhiganta wallaahi la yuusufu yuusuf isaga way magacaabayaan waa kay bartilmaameedsanayaan wey iyo wa akhuuhu walaalkii labaha ah binyaamiin baa la dhihi jiray baa layidhi walaalkii labaha ah baa xabulla kalgacal badan yahay ilaa abinaa aabbaheen oyna wada dhalay midna innaga xaggeen tobankeenna kale aabbaheen wuxuu ka jecel yahay yuusuf iyo walaalkiis iyagoo dhan waa walaalo waa isku aabbe laakiin labadaani waa isku bah marka waxay dhaheen yuusuf iyo walaalkiis walaalkeen ma dhihin yuusuf iyo walaalkiis waa aquuhu wallaahi yuusuf iyo walaalkiis baa aabbaheen xaggiisa looga kalgacal badan yahay innaga xaggeenna innaga rag waaweynah oo maamulkii gacanta ku hayna oo shaqaynayna oo khidmaynayna oo naficii iyo hawshii iyo wixii oo dhan gacanta ku hayna kuwaan yaryar baa aabbaheen xaggiisa loo kalgacal badan yahay gaar ahaan yuusuf ay si toosa u magacaabeen magaciisa isaga sheegeen markaas in uu inteenna kale labadii u yaryarayd naga jeclaado oo aan iyaga xooggoodii iyo nafacoodii iyo howlqabadkoodiiba la arag arrinkaa isaga ah inuu naga jecel yahay horta waa arrin sugan axabbu ilaa abiina minna walxaal naxnu anaguna cusbatun jamaacad dhan aan nahay da rag badan inagoo ah oo tiro u saaxiiba labadaasaa aabbahay naga jeceliy labadan yaryaroo aan dur iyo nafac midna weli gaarin lahayn buu naga jeceliy dee arrinkaas muxuu yahay marka inna abaanaa aabbaheen bay dhaheen la fii dalaalin buu ku dhex sugan yahay dalaalkaasoo mubiinin cad dalaalkii xagga diinta ahayd dhumiddii xagga diinta ahayd maaha taa uma jeedaan inna abaanaa aabbaheen la fii dalaalin khada iyo gef dhexdiis buu ku sugan yahay mubiinin iska cad sidii saxda ahayd ee sawaabka ahayd wuu ka weecday markuu toban nin oo waaweyn oo xoog leh oo shaqaynaysa ou ka doorto ka jeclaaday laba yaryar oo iyagaba la caawinayo dalaalkaas wuxuu yidhi imaamu qurdubi uma jeedaan dalaal dalaal addiin la fii dalaalin mubiinin oo xagga diintaa maaha hadday saa uga jeedi lahaayeen dee waay ku gaaloobi lahaayeen nebi ilaahay buu ahaa yacquub day arrinkaa u nisbayn lahaayeen ee laba ka doorashadee toban nin laga doortay laba yaryar oo toban nin laga doortay baa gef iyo khada iyo qalad iska mubiin abay leeyihi marka waxaa jidhay dee waalidku inta badan ama aabbuhuba ilmaha yar oo markaa carruurta ugu yar ama kuwaas uusii yaryar aad baa qalbigiisu ula jiraa oo u jecel yahay oo caawin iyo korid ugu baahan yahay oo waalidkii markuu da' yahay gaar ahaan ilmaha ugu sii yar aad baa qalbigooda ugu sii xihan yahay mid labaadoo jacaylka keenaysana waxaa lagu tilmaamay haddii markuu riyadii sheegay in ninkaani martabo sare gaari doono yuusufa oo darajo caaliyaa la siin doono buu nebiyullaahi yacquub horeyba ka fahmayba oo isagaa yidhi riyadaa ha sheegin halkaa markay arrintu marayso iyagii waa tashadeen wiilashii waaweynaayoo badnaa waxay dhaheen uqtuluu dila yuusufan wiilkan yuusufa oo naftaba ka gooye aw idraxuuhu ama ku tuura ardaa dhul ow amase idraxuuhu ku gana oo ku tuura ardan dhul ardan waa nakireeyeen waxa weeyaan waa arda baciidaa dhul fog oo aan la marin oo aan la aqoon oo ayrago-an ah ardadaas intii ka ah arda la yaqaan maaha waa ardan waa nakiro dhul noocaasa ku tuura ama dila ama ninkaan meel aan laga helaynin oo aan layna la soo raadinaynin oo fog geeye markaasaa samaysaan yakhlu idiin khaali noqdeen lakum idinka wajhu abiikum aabbihiin wejigiisu waxaa idiin khaalis noqonaya oo idiin saafi noqonaya oo idiin khaali noqonaya aabbihiin wejigiisa haddii wiilkau dhabu jeclaan la waayo dantu waxay ku kallifaysaa jacaylkii inuu innaga xaggeenna uu soo qaabilo ilaa cid kale ma haysee innagii inuu ina jeclaado oo ina qaabilo oo innagii qalbigiisu inoo soo jeensado taas bay arrintaasi keenaysaabay dheh ee labadaa inta yuusufina dhex taagan yahay innaga iyo aabbo dhexdeedana dhexdeenna ma suuroobayso markaa ninkan dila ama dhul hayjada ha laga tuuro ha la qaxiyo ilaa qofku markii la geeyo meel uusan waxba ka garanayn oo barakacoo kale ah meel kale laga tuuro wuxuu ka dhigan tahay waa dhibaato weyn weeyaan dilkiibay u dhowda dilkii nafkagoynta ahaydna ma aha dilkii kale oo nafkagoyntaha maaha laakiin waa martabadii ku xigtay weeyaan intaa markay dhacday waxay leeyihiin ninkanbaa aabbe ina ka shuqliyey hadduu waayo maxabbadii iyo qalbigiisii innaga inoo soo noqonaysaa oo haddii nin la dilay ama meel cidlaa lagu tuuray cilmi baan u leenaho dhibaato weyn iyo dembi weyn bay arrintaa ka imaanaysee arrinkaasi see noqonayaa wa takuunu waxaad ahaanaysaan bay dheheen min bacdihi dabadiis dembigaas iyo howlgalkaa markaad samaysaan gadaalkiis qowman qolo qoladaasoo saalixiina wanaagsan waa ka toobadkeenaynaa hawsha aan fulinno howl fiican maaha ha ahaatee ka bacdina aan aan ka toobadkeenno yakhlu lakum wajhu abiikum baa idiin khaali noqon wa takuunu idina waxaa ahaanaysaan min bacdihi qowman saalixiin qolo saalixiina ayaa noqonaysa sidaas bay soo jeediyeen oo ku hadleen intaa markay sameeyeen qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid hadlo oo minhum iyaga ka mida ninkii u weynaabaa lagu tilmaamay mufasiriintu waxay leeyihiin yahuudaa baa la dhihi jiray nebiyullaahi yacquub wiilashiisa ninka u weynin oo ahaabaa la tilmaamay wuxuu yidhi si cad oo bareera wuxuu ku yidhi qaala qaa'ilun oo minhum iyaga ka mida wuxuu yidhi laa taqtuluu ha dilinnina yuusufa yuusuf ha dilinnina oo go-aanka ha qaadateen ha samaynina wa alquuhu waxaad ku tuudhaan fii khayaabati اljubbi ceel salkiis ceelasha goofafkaayoo biyuha yar ku jiraan oo ceelkan makaabka iyo loo sameeyey iyo jardiinka kore ee noocaasaan ahayn ee qaabkaas aan u dhisnayn ceelashaas laga guurayoo noocaas oo kale ah kaa salkiis qacriga u hooseeya halkaa ku tuura intaas laba dhibaato baa la moogtahay ahayd tii hore laba dhib midda yar baa wuu baa la roonaata in la qaato intii la dili lahaa waxaad samaynaysaan war ceelkaa salkiisa ku tuura maxaa yeelay yaltaqid waxaa qaadaya hu isaga oo gur meeshaa ka qaadaya bacdu sayaarati kuwa socotada ah ee musaafiriinta qaarkood ummaddii ceelkaa dulmadha ha hesho sidaa ha kula tageen yaltaqidhu waxaa halkaa ka gurubsanaya ka qaadaya kala soo baxaya bacdu sayaara sayaara waa maxay kuwa musaafiriinta ah ee socotada ah qaarkood in kuntum haddaatiin faaciliina kuwa falaya fafcaluu war sidaas sameey inta jawaabteeda haddaad samaynaysaan waroy sidaas sameey ninkaana yaan la dil naxariistaasaa ugu soo dhacday ra'yigiisaasi laftiisu shar buu xambaarsan yahay laakiin waxa weeye shar ka yar sharkii ra'yigii qoladii kale oo waxa la dilo oo naftaa laga gooyo waa shar weyn kanna waa shar qofkaan ceelka lagu tuuray laakiin waa shar ka yar sharkii hore oo ka sahlan qaaluu waxay dhaheen marka waa lasla waa laysla qaata aan samayno haye sidaan aabbe kaga heli lahayn la aabbo intaa wiilkaan ag taagan yahay kamaba agdhaqaaqoo la joogaaye oo ina ku raaci lahaa oo ceelkaa loogu tuuri lahaa baa loo baahan yahay qaaluu waxay dhaheen yaabanaa aabbahanagio ado hadda kullwaa siiqada cabireen kulliganna hadda haddaan kulligannaba aabbaha nagiyo aabbaa noo wada tahay maa laka maa laka maxaa lahaanshahadaa ayu shayin laka shaygee kuu ahaaday maxaa lahaanshahadaayo laa ta'mannaa aadan noogu aaminaynin calaa yuusufa laa ta'mannaa iskaba xaale xaal aadan noo aaminayn calaa yuusuf yuusuf aadan nagu aaminayn waxay rabaan sidau ugu aamini lahaa inay qalqaaliyaan oo loogu dari lahaa maxay tahay adoo aabbahanna ah arrinta aadan marna yuusuf noogu aaminayn walaalkanna ah aabba noo wada tahay kulligana wiilashaadi aan nahay markaa dee ishmaamka ku jira iyo asalkii hore laa ta'manu naa labada nuun oo laysku idqaamay laa ta'manu laa ta'mannaa calaa yuusuf wa innaa hanaguna lahu isaga la naasixuuna baanuna kuwa naasixiina oo alkhayr la jecel oo walaalkood inuu yahay og ayaanuna go-aankay qaateen markay qaateen bay hadalkan aabbahood u sheegeen inay aad u jecel yihiin iyaba yuusuf u turayaan waxay rabaan cabsidaas intay isaga ka soo dejiyaan oo ku aamino inay sidaa kula tagaan arsilhu dir bay dhaheen huwa yuusufa macanaa macanaga hadan birit hadan fii kadin biri nagu dar yuusuf yartac daaqeen wayalcab cayaareen yaa haddii la akhriyo baadiyaha noo raaco birito waa nala cayaarayaa baadiyahayaa markii la tago waxa weeyaan yartac waxaa la yska cuncunaa jiroo baadiyaha geeda mira laga gurto iyo kuwa wax macaanle iyo waxaasaan iska maaragtay iska soo guranaynaayoo iska daaqaynaayoo iska cunaynaa wayalcab cayaareen meelahaas markii loo baxana waxa weeye shabaaxtan iyo iscayrcayrsi iyo tartan iyo waxyaalaha jira marka isagana majabaxis bay u tahay iyo fursad annagana walaalkana aan jecelnahay weeye nagu dar halkaasaan doonaynaa inuu noo raaco sidaas bay yidhaahdeen sidaasay ka dhaadhiciyeen weliba wa innaa annagu hadalka intaa adkeeyeen lahu yuusuf laxaafiduuna laanay ku dareen kuwa way ilaalinayaanuna dhibaatoo dhan iyo wax la qoonsadoo dhan waa ka digtoonaanaynaa waana ka ilaalinaynaa hadalka laba arrimood bay ku adkeeyeen inna horay ka geliyeen waayo gadaalna la laam bay geliyeen inna iyo wallaam bay ku adkeeyeen iyagoo weliba been sheegaya qof been sheegaya hadalkiina adkaynaya si loo rumeeyo wey wa innaa lahu laxaafidu sidaas bay ku yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yacquub innii aniga layaxsununii waxaabay tiiraanya gelinaysa an tadhabuu inaad la tagtaan bihi yuusuf waxaaba murug ii ah oo tiiraanyaba ii ah inaaba aaba idin raaco oo aad la tagtaan taas waa y xanuujinaysaa maxaa yeelay iga maqanaanshaha uu iga maqan yahay sabirkaygaa yaroo anaanba ku sabri karin inuu iga cagdhaqaaqo oo iga maqnaado waxaaba marka intaan la gaarin jacaylkiinna iyo cayaaridiinna iyo xafididiinna hadday xataa jidhaba inuu aniga iga maqnaado oo meeliga kale iga aado anuu aabbihiisa ilmaha yaroo ila joogay anaanba macnaha taasaabay itiraanyo gelinaysa anaanba u dulqaadan karin taas taa waa jidhaaba yidhi waa kow waa khaafu waxaan kaloo ka yaabayaa mar labaad an ya'kulahu yuusuf inuu cuno adibu yeydu inay cunto yeygu inuu cuno bahalladaas ilmaha qaata inuu qaato bahal inuu qaataan ka baqaya wal xaal antum idinku canhu yuusuf qaafiluuna ahalmaansantihiin dad iska caycayaarayo baadiyahaas iska werwareegaya oo meelahaas kala gelgelaya jeexyadaas baad tihiine waxaan ka baqayaa bahal inuu idinkoo halmaansan ilmaha yar uu qaato marka middan dambe dee waxay ka dhigan tahay xujadii booba u laqinay waxay rabeen inay inay hadhow sameeyaan aysan markaan iyagu garanayn kan kula doodayana xujada looma laqino oo wuxuu kugula doodi lahaa looma sheego marka wadow halkaas uga fura wixii ay hadhow markay waxay samayn lahaayeen sameeyaan bay dhihi dooneen yey baa cunay ilaa aabbahood afkiisay ka maqleen isaguna awal booba wadnaha farta kaga hayo ka baqay in bahalkaasi cuno marka waaba isagoo xujadii u laqinayba laba cududaar buu muujiyey nabiyullaahi yacquub wiilkaas inuu ka tago oo meeshuu joogo meel aan hayn aado arrin isaga tiiraanyo gelinaysa inay towsan ku sabri karin hal saacadna arrinta labaadna inuu bahallo iyo waxaas yey uga baqayo weeye marka iyagu cayaaraha iyo waxgurashada iyo waxa ay ku jiraan qaaluu waxay dhaheen layna kelahu laamta dee dhaarbay waxay u tahay goboldhigade wallaahi bay ka dhiganta ilaah baan ku dhaarannay lain akalahu haddou cunahu yuusuf adibuyey haddou cuno walxaal naxnu hanagu cusbatun jameecad dhan aan nahay toban nin hanagu ah haddii maanta yey dhexdayada ka qaato innaa hanagu idan wakhtigaas la khaasiruuna kuwa khasaaray baan nahay dad wax macnaha ku yaalla maba nihinba dad khasaaray oo khasaara ku dhacay waxaan jirin oo kale ah ayaanu naha annagoo rag waaweyna oo xoog leh haddiiba bahalkaasi cuno waa khasaara waxaa la yidhi inay maaragtay baarinimadooda xoogaa aysan hadalkii labadii arrimood oo u sheegay hal mid bay ka jawaabeen inaysan wuxuu isagu ka tiiraanyoonayo qalbigiisa xanuujinayey aysan iyaga dhib ku hayn aysan ugu baarinimo samaynayn taa kama jawaabin oo maxay ahayd middaas inii layaxsununii an tadhabuu bih taas ugama ay jawaabin raacidda xaggeeda ah laakiin midda labaad ba uga jawaabeen oo waxay dhaheen haddii bahal qaato arrintaa aad ka baqaysid waaba khasaarnayba annagoo dad dhan ah jamaaco xoog la ah wuu ku daray baa meeshaa kuugu xadfan wuu ka aqbalay wuu ku daray way la tageen waa israaceen falamaa dahabuu bihi markay la tageen bihi yuusuf weeyaan oo ay aabbe kala fogaadeen oo waajmacuu ay go'aansadeen an yajcaluuhu inay yeelaan fii khayaabati اljubbi ceelka salkiis inay ku tuuraan ilaa awal baa go-aanka horey loo dejiyey oo yaan la dilayna traatii u dambaysay bal halkaa ha lagu tuuradii weeye ceelkaa salkiis sidaa markay go'aansadeen oo wa awxaynaa aan u waxyoonnay oo u sheegnay ilayhi yuusufna maxaan u waxyoonnay latunabbi'annahum u warranteen oo u warranteen hum walaalaha biamrihim amarkoodan haadaa kana arrintay maanta kugu sameeyeenoo ceelka ay kugu tuureen ah waad uga warrami doontaa walxa hum iyagu laa yashcuruun aysan garanayn qisadaan dhacday iyagoo aan ogeyn inaa ninkii arrinkaa lagu sameeyey aad tahay iyagoo aan ogeyn baad uga warbixin doontaa bishaarayna u tago inuu badbaadayo weeye lamaada marka waxaa jawaabkeedii baa kaa xadfan falamaa dahabuu bihi markay la tageen oo wa ajmacuu ay go'aansadeen oo casmiyeen an yajcaluuhu inay yeelaan fii khayaabati اljubbi facaluu bihi yuusuf waxay ku sameeyeen maa facaluu waxay ku sameeyeenoo min aladaa dhibaato ah intaasaa jawaabkii ah facaluu bihi maa facaluu min aladaa waxay sameeyeen oo balaayo iyo mushkilo iyo dhib ahaa bay ku sameeyeen haddana ilaahay wuxuu yidhi wa awxaynaa waxaan u waxyoonnay ilayhi yuusuf latunabbi'annahum u waranteen oo u waranteen walaalaha biamrihim haadaa amarkoodan kan ah ficilkoodan kan ah ay kugu sameeyeen walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aysan dareensanayn ogeyn inay yuusuf tahay iyagoo aan ogeyn oo lagu waayayoo lagaaba samray baad kulmi doontaanoo xogtaan u sheegi doontaa walaalaha dadku maaragtay kan waxasda iyo qofka la xaasido kan la xaasidaa darajo gaara kan xaasidkaa waxba ma gaaro xaasidku waa xun yahay waa balaayo walaalkood bay xasdeen xoogaana maadaama ay kala bahaya ahaayeen waxbaa soo dhex galay oo labadaan maaragtay yuusuf iyo wiilkan kale isku bah bay ahaayeen markaasi wuxuu u arkeen in maaratay waalidkiiba iyagu ka qaateen colaad baa marka meesha ka beerantay iyo xasid sidaa markay dhacday waxyigan hadda yuusuf meesha loogu sheegayana isaga wehel bay uta naftiisaa la dejinaya murugtii iyo cidlanimada god cidlaah salkii ceel lagu tuuray bay ka yaraynaysaa inuu meeshan ka badbaadi doono haddii la yidhaha arrintan waa ka sheekayn doontaa inuu badbaadi doono ilaahay samata bixinayo wakaa ceel goof oo dheer oo biyo dhanaan bay waxay tilmaamaan kutubta in lagu tuuray ilaahayna biyihii u macaaniyey markaas meelahanoo kale kutubta mufasiriinta qaarkood intaasoo qisas oo dheerdheer laakiin in badanoo ka mida israa'iiliyaad ay taaan waxba ka jirin bay qoraan qisooyinkaasna waaba layska ilaashaaba noocyadaas oo haddee qisadii intay ka dhigaan min bidaaya ilaa nihaaya inay sheegayaan bay maaragtay ceelkii baa lagu lagu riday gacni baa laysku xiray markaasaa derbiyadiibu damcayn oo qabsada derbiyadiiba mise gacantii laga fakeeyey adigu intaasoo qisasoo saa u dheerdheer tiradii ka batay baa halkan ku jidha laakiin la yidhaahdo munaasab ma ah mana sugna oo culimmada qaar leeyihiin maxaa mufasiriinta jeclaysiiyey qaarkood inay qisooyinka noocaas oo kale ah ay sheegaan iyadoo aan saliya raad lahayn hadday dee meeshii ku tuureen isagoo meeshii ka qaylinayo salkii ceelka galay oo qaar tilmaamayaan markuu meeshii ku dhacay bay cabbaar u dhawaaqeenoo markaasuu isna inta qalbigiisa wuxuu is yidhi alla nimanka midhaa raxmad baa kugu qabatayoo iyagaas yuusufoo ku leh balina iyana waxay ugu dhawaaqayaan inuu dhintay iyo inuu nool yahay be yuusufoo marka wuxuu is yidhi midhaa raxmad baa qabatay meesha kaa saarayaan meesha ugu dhawaaq markaasay ogaadeen inuu nool yahay waxyaalo kale sii sameeyey baa qaar ku leeyihi sasoo u noolaan calaa kulli xaal inta qur-aanku noo sheegay baa ina ka badani wajaa-uu waa yimaadeen nimankii walaalaha ahaa ee waaweynaa ee yuusuf la tegey aabbaahum aabbahood bay u yimaadeen cishaaa waqti cishaha xilliyadaanoo kale malaha allahu aclam waqti un maaragtay xilli xoogaa dambe ah oo maqhribka hore aan ahayn ee hameen ah bay u yimaadeen yabkuuna xaalay ooyahayaan waa oohin iyagu iska keenayaan oohin sababay waxay la ooyaan hadda iyagu iskood u ooyayaan oo celin waayeen maahee waa miday iyagu ay iska keenayaan wey marka waxaa la yidhi nebi yacquub markuu maqlay oohintooda baa qalbigu xanuuno welbahaar iyo welwel baa ku dhacay war maxaa idinku dhacay wiilashaydii meeyase yuusuf labadaa su-aalood buu weydiiyey war yuusuf aw war maxaase idinku dhacay waxaa la tilmaamay wakhtiga cishaha waxay iskugu aadinayaan hadda waxbay rabaan inay aabbahood ka dhaadhiciyaan been iyo waxdaa sheegaysidna maalintii iyo hameenkii qofka beenta isku aadaadsanayaan wax ka jirin hameenkiibaa waxaa la yidhi hadda wejigiisa dhab looma arko u roon ilaa waxaasuu rabaa inuu qofkan ka gado oo ka dhaadhiciyo oo xilligaa mugdigaado wejigiisa aan loo jeedinoo laakiin maalintii xusibu maarata ka noqonaysa markaa xilligaa hameenkaabay doorteen hameenkii markay sidaas sameeyeen oo iyagoo ooyaya u yimaadeen oohinna waxaa la yidhi dee oohintiibuu markuu arkay inay ooyayaan buu mooda inay hadda xaaladoodu run ay ka tahay laakiin waxaa la yidhi oohin ilmo yacquub ka bacdi dambe yaa hebel baa ooyaya waa runtu wuxuu la ooyayo aan xaqiiqadeeda lahayn oohin kaliya la iska xukumi maayo soomaalidu waa way dhahaan haddaa aragto qof halkaas maaragtay dhibaataysana macluush ka soo jeedo waxaa laga yaabaa midka uu wax ka sheeganaya isba inuu maaragtay ka daran yahay ama indhihii gardarnaa hadday ooyaan yaa kuwii laga gardarnaa maxaa u malaynaysa marka oohin dambe oo ictibaar la siinayo iyadoo aan la ogaan xaqiiqada jidha oo qof layskaga xugun layskaga saaro bacda awlaadi yacquub mada hadday oohintaa la yimaadeen su-aashaasu weydiiyey war yuusuf aaw war maxaase idinku dhacay qaaluu waxay dhaheen yaa aabbana aabbahanagayo innaa hanagu dahabnaa waan tagnay nastabiqu xaalaan nahay kuwa tartamaya waxbaa lagu tartamaa shabaxtan iyo orodka caadiga ah sacayrsiga dad macnaha tartan oroda ku jira annagoo tartamayna nastabiqu xaalaan tartamayna wa taraknaa yuusufa yuusufna waan ka tagnay cinda mataacinaa alaabtanada agteedii faakalahu waxaan cunay adibu yeyga isaga ahaabaa cunay yaa ilaa awal bay ka maqleen mogto bahalka inuuga baqayo bahalkiibaa cunay bay dheheen aab alaabta noo ilaali baa nin ragga iyaga waaweynoo saanta dheer baa ordayna waa tartamaynaaye noo sii hay alaabta deedna intaan ordaynoo maqnayn bahalkaasaa cunay waxay dhahaan wa ruba kalimatin taquulu lisaaxibiha dacni waruba kalimatin kelimad badana kelimadaasoo taquulu lisaaxibihaa saaxiibkeed ku leh iyadu dacni war iga tago afkaada hay soo marin waxaa afkaada ka dhehda agtaada ka day ma maqasha kelimad badanaa macnaha ku lehay war hoy haygu hadli albalaau muwakalun bilmandiq miyaa dhihi jira balaayada hadalkaaba lo yaa lala saaran yahaba oo wixii qofku maaragtay arrimahaasa oo dhan baa la tilmaamaya kelimadii bay u qabsadeen bahalkii baa cunay bay dheh wamaa anta adiguna ma tihid marka faakalahudaa ma ujeedaa fad waa tacqiib waxa weeyaan cinda mataacinaa baa uga tagnay faakalahu isla markiiba waxaa cunay adibayey wamaa anta adna ma tihid bimuminin mid noo rumaynaya lanaa annaga arrintaas walow kunnaa saadiqiin kuwa run sheegaya baan ahaane iyadoo arrintu caadi tahay aan run sheegaynabaadan noo rumaynayn maxaa u malaynaysaa adoo maanta na tuhman na tuhmaysanaya aan hadalka iyaga kugu soconayn oo aan ku kalsoonayn iyaga laftoodu iyagiibaa maaragtay qofka balaayadii dembiga sameeya isagaa laga dhexelaa marka la baarayo iyo xogtiisa dadka waxbaara waxay hadalkaani shakiboo dhalinaya arrintaas waa naga saas walow noosa rumayn maysa walow kunaa saadiqiin waxay dhahaan yakaadulmurib qofka shakisan wuxuuba sigay yaquulu inuu dhaho khuduunii iqabta qofkan dembiga galay waxaa moodaa hadalladiisa qaar inuu leeyahay anaaba dembiga galay hallay qabto markaasaa kuwa yaqaano qaabka loo ogaado qofka faldembiyeedka ku jira ay ka garanayaan ama xogtiisa ka dhexelaan inuu qofkaani dembiile yahay waxbuu xaday waxbuu dilay waxbuu kharibay iyo wixii la mida hadalladiisaa laga soo dhex saaraya marka iyagaa waxay dhaheen wamaa anta bimu'minin lana walow kunnaa saadiqiin sidaa markay dhacday wajaa-u waa yimaadeen calaa qamiisihi qamiiskiisa dushiisa wajaa-u waa yimaadeen bidamin dhiig oo kadibin been ah kaa'inan calaa qamiisi xaaloo ahday qamiiskiisa dushiisa fowqa qamiisi qamiiskii nebi yuusuf oo dhiig leh bay u keeneen aabbahood wajaa-u waa yimaadeen calaa qamiisihi fowqa qamiisi qamiiskiisa dushiisa xaaluu yahay oo ka muuqato bidamin kadibin kaadibin ma dhihin bidamin oo kadibin masder bay ka cabileen dhiig beena dee dhiig beena se muxuu noqonayaa waa mubaalaqo beentii lafteedii kaanama isagoo ah waxaa la yidhi neef ariga gowraceen ibnu cabbaasku dhiiggeedii bay qamiiskii marmariyeen nebi yacquub aabbahood markay u yimaadeen waxay dhaheen waa kan qamiiskiisi oo dhiig le in yeygii cunay wuxuu ku yidhi baa la yidhi beentiin wey haddou cuni haddou hadduu cunay yeygu qamiiskaasuu dildilaacin lahaa qamiiska hal meeluu ciddi ka taagan tahay taasaa la halmaansiiyey iyagaa la yidhi inay qamiiskii jeexjeexaan oo meel ka daldalooliyaan oo waxay u samsameeyaan oo cidiye iyo raafaf ku mudaan bay halmaameen taasay ka simbirraxoodeen baa layidhi qamiiskii waa nabad qabaa wiilkiina lama hayo dhiig baana qamiiskii leeyihi markaasay dhaheen wiilkii waa bahalkaasaa cunay wuxuu yidhi hadduu bahalkaasi cuni lahaa bahalkaasi qamiiskuu jeexjeexi lahaa ee been baa sheegaysaan hadal kalena waa laga sheegay wuxuu yidhi baa layidhi ma axlama haadadiiba dulqaad badnaa ee yeygii cunay wiilkayga yuusuf akala ibnii wiilkaygiibuu cunay qamiiskiisina meelna kama dilaacin masaasaa macna ka wadaama see ku dhici ka dhaabay ka dhiganta maaha inuu rumeeyey marka qamiiskaasay la yimaadeen bidamin kadibin waxay ka dhigan tahay bidamin oo makduubin fiihi lagu been sheegay ama bidamin dhiig oo dii kadibin been u saaxiiba dhiig beena wey dhiig dhiig been u saaxiiba dhiig meesha waaba ka muuqdaa dhiig beena la dhihi maayo mogta masderka waa mubaalago kaanamaa beentii lafteeduba inuu yihi intaa markay saas sameeyeen qaala wuxuu yidhi nebi yacquub bal iskaba dhaaf sawalat way qurxisay lakum idinka anfusukum nafafyaalkiinna ayaa amran arrin idin qurxisa saas waxay igu sheegteen arrinku maaha naftiinnaa arrin idin qurxisay naftiinnaa arrin idin qurxisay oo waxbaad go-aan ku gaadheen wax xunbaa naftiinnu idiin qurxisay wixii xumaabaa samayseen fa sabrun jamiilun khabarkan mubtadihiisi waa soo qadaraysaa fa sabrii aniga sabirkaygu sabrun waa sabir sabirkaasoo jamiilun wanaagsan waxba caban mayabay yuusuf haddaan la ahay caaw aniga sabirkaygu waa sabrun jamiil sabir wanaagsan ee qurxoon waan cabanayn ayaan sabraya wallaahu ilaahay baana almustacaanu midka looga kaalmo dalba calaa maa tasifuun waxa aad sifaynaysaan oo been iyo balaayo aad isku soo aadsateen wallaahu lmustacaan calaa maa tasifuun ilaahay baan tala saartay ilaahay baan kaalmo iyo icaano iyo gargaar yaa kan la weydiisaa waxa aad weliba idinku samayseen ilaahay baan kaalmo ka weydiisay intaasoo ugu xir wiilkii laga soo tegay iyaguna in wiilkaa dib dambe warkii loo waayay rabaan dhul fog baa la geeyey darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab